wacdiyey waa laanta afka soomaaliga ee e w r adventist world radio codka rajada ee loogu talagalay dadka oo dhan dhageystayaasheena sharafta lahow kusoo dhawaada barnaamijyadeeni xiisaha lahaa ee ka koobnaa labada qaybood qaybta koowaad waxaad ku maqli doontaan barnaamijka caafimaadka inoo soo jeedinaya cigaal kadib waxaa inoo raacayaa cashar inooga imanaya buugga nolosha oo inoo soo jeedinaya deeqow daadiyaha barnaamijka maantay waa aniga oo a ismahaan waxaanan idin leeyahay dhegeysi wacan waxaa kaloo nasiib wanaag ah oo aanu idinku bishaareyneyna inaad maqli doontaan heeso dhigihiin u raaxeeya dhammaantiin dhegeystayaal waxaan idin rajeyneynaa dhegeysi wacan halkaaad inagala socotaan waa codka rajada haddii aad inoo haysaan wax tala ama tusaale ah fadlan noo soo qora cinwaanka yagana dib ayaan idinkaga sheegi doonaa balse intaynaanu gudagelin barnaamijyadan xiisaha badan waxaad ku soo dhowaataan heestan caafimaadka waa mid qiimo weyn u leh nolosha guud ee dadka waxaanan idiin rajeynaynaa inaad barnaamijkaas ka korsataan waxyaalo badan oo sare u qaadi kara aqoontiina xagga caafimaadka waxaa inoo soo jeedinaya cigaal balse intaynaan u gudagelin barnaamijka caafimaadka aynu u leexano xaggii heesaha kuna soo dhawaada heestan
qaarkood ee ay dadka u qaadaan daaca qurunka waxaa ka mid ah biyo yaraan saxarada adag oo qallalan waxaa lagu jilcin karaa biyo badan oo la cabo galaas dheer oo biyo ah cab markii aad soo toosto subaxii maalintiina kuwa kale ku dar cudurka laf dhabarta iyo maskaxda kuwan iyaga ah waxa ay naafeeyaan dareemayaasha iyo murqaha sida dabeesha cudurka maskaxda ee la yidhaahdo stroof iyo shilka welwelka faraha badan ma wanaagsana qalbiga faraxsan waa daawo mindhicirka oo ay xirto buro laga yaabaa inta badan waxyaalahani in aanay ahayn dhibka aad qabto inta soo hartay haddii aad qabtana waad sixi kartaa marka aad sidan samaynaysid waxa aad saxaysaa waxyaalaha keena kansarka mandhicirka daaca qurunka dhibaato badan ayay geysataa marka laga soo tago kansarka mandhicirka bal ka waran madax xanuunka daalka iyo raashiinka oo kaa hor yimaada daaca qurunka waxa ay kugu jiri kartaa saxarada calooshii ma soo saari karto wasakhda heegada waaweyn ee ka soo baxa lugaha waxa keena cuf kaaga yimaada dhiigga wadnaha u socda dhiigga cufka kaaga yimaada heegada awgeed dib ugama laaban karo wadnaha markii xidadadii lugaha ayaa dhiiggii qaadanaya oo way bararayaan baabasiirku waa xididdo ku ballaartay walamada ama nuutada waa xanuun badan yihiin waxaana laga yaabaa in ay dhiigaan waxaa keena daaca qurunka naagaha uurka leh iyana way ku dhacdaa culayska cunuga la ajligeed kaasoo cuf u keena xididada dhiigga cudurka la yidhaahdo difotoshles waxa uu ka samaysmaa kuus kuusyo ku yimid mindhicirka weyn sababta ay u samaysmaan waxa weeye saxaradii oo kala jidisa derbiyada mindhicirka kadibna duleelo ayaa ku samaysmaya xididada dhiigga maqaarka ama derbiga caloosha ayaa halkaa u xirmaysma oo waxa uu abuurayaa walax sida jawaanka oo kale ah saxaradii ayaa waxa ay geli kartaa duleelkan sida jawaanka ah kadibna waxaa ku dhalan kara jeermiskeena xanuun iyo kaar dil dilaacyo ayaa ku imaan kara dabada ama walamada tan waa dilaac ku dhacay maqaarka xanuun badan ayaa leedahay haddii aad daaca qurun qabtana way ka sii daran tahay malax ayaa ku dhalan karta calooshaada in aad ilaalisid ayaa ka fudud intii aad daaweyn lahayd mid ka mid ah cudurradan daaweyn degdeg ah ayaa jirta hal qaado cusub ah waxaa aad ku qasataa laba litir oo biyo ah waxyaalaha lagu raaxaysto inta badan waxa ay kuu keeni karaan dhib hadda waxa aad baratay sida looga hortago loona daweeyo daaca qurunka mararka qaarkood daaca qurunka waa mid madax adag laakiin haddii aad wakhti iyo sabar siiso waad awooddaa in aad khaladaadka keenay inaad saxdo ku dadaal in aad cuntid cunto leh qolof iyo duf sida geleyda cuntada aad cunaysid nuskeeda ha ahaato khudrad cayriin ah ama ansalaato haddii aanad weligaa cunin isku day waad la qabsan doontaaye cuntada fudud ee aad cuntid waxa aad ku bedeshaa tu adag cuntada aashitada leh waxa ay u fiican tahay dheefshiidka iyadoo islamarkaasina sida daawo camal ah biyuhu waa wax lagama maarmaan ah haddii aad biyo kugu filan cabbin mindhicirkaagu waxa uu biyo ka raadinayaa saxarada marka saxaradii oo qallalan ayaa ku soo dhaafaysa waad garan kartaa marka aad biyo kugu filan cabto maxaa wacay kaadidaadu way caddaanaysaa laba ilaa saddex litir waa in aad cabtaa maalintii
sidaan hore baa idiinku sii sheegnay barnaamijka caafimaadka waa mid muhiima marka la eego jiritaanka biniaadamka caafimaad la-aantiisa noloshu waxay gelaysaa khatar waxaan filayaa inaad duuxdeen kala faa'iideysateen waxyaalo fara badan haddii aad qabtaan su-aal ku saabsan barnaamijka caafimaadka ama aad haysaan talo iyo tusaale khuseeya fadlan noo soo qora oo nala soo socodsiiya cinwaanka iyaguna waxa weeye codka rajada sanduuqa boosta afar laba laba todoba lix nairobi kenya mar labaad cinwaanka iyagu waxa weeye codka rajada sanduuqa boosta afar laba laba todoba lix nairobi kenya bal haddana kusoo dhawaada heestan waxaan filayaa inaad ka hesheen heestaas haddana kusoo dhawaada cashirkii xiisaha lahaa ee nooga imanayay buugga nolosha cashirkeena maanta waxaa inoo soo jeedinaya deeqow balse inta ka horeysa aynu dhegeysano qasiidadan ilaah ammaanka ah
الحمد dhegeystayaal kusoo dhowaada casharkeen ee aan ka baranayno baabelka wax ku saabsan badbaadada dadka aan yahuud ahayn masal ku saabsan laamo la tallaalay dhegeystayaal muddo dheer waxaan soo baranaynay in maaragtii aan baranaynay dad kala duwan kaasoo ah yahuudda iyo dadka aan yahuudda ahayn inta badanna waxaan aragnay in yahuudda ay sharci haysteen oon kuwa aan yahuudda ahayn ayay haysanin sharci sidaa daraaddeeda yahuuddu aad bay ugu faanayeen sharciga waayo maadaama sharciga haysteen waxay isu qaateen inay noqonayaan quduusiin misena ayba ahaayeen quduusiin sidaa daraaddeed aad iyo aad bay dadka kale u xukumayeen oo maaragta aan yahuudda ahayn waayo waxay u arkeen in qof aan yahuud ahaynba uu noqon karin qofuu ilaah uumay misena ilaah xiriir la leh haddii aannu hadda saas yuhuudda uga hadalno bal aan is weydinno maanta ma jiraan dad quduusnimadu ilaah dadka siinayo ayaga la isku koobo oo yidhaahdo ayagaas kale way jiraan waayo diin kasto waxay aaminsan tahay sida ayaga ilaah u aaminsan yihiin mise ay u caabudaan inay tahay jidka keliya oo wax loo caabudo laakiin haddii aan fiirinno sharciga iyo meeshuu sharcigu nagu wado way kala duwan yihiin waayo sharciga haddii la caddeeci waayo oon loola dhaqmi waayo sida saxda ah nimcada ilaah aad bay dadka ugu fokaana fogaanaysaa sidaa daraaddeed maanta waxaan ku hadlaynaa magaca kan kuwa dhintay ka sara kacay oo haddana fadhiyo gacanta midigta ee ilaah aabbihiisa jannada ku jira kaasoona adduunka u imaado inuu ka badbaadiyo dembiga waayo laba sharci ayaa la soo maray sharciyadoo dhanna qof qabtay ma jirin aadan iyo xaawo ayuu soo maray wakhtigii muuse ayuu soo maray waa lagu dhaqmi waayey haddana waxaa imaatay wakhti nimcada ah taasna waa waxaa qof kasta oo masiixnimo isku sheegayo misane isku sheegid haddii ahayna qof kasta oo masiixi wuxuu ku khudbaynayo oonu ay tahay inuu dad ka dhaadhiciyo waa taas waayo baibalka ayaa sheegaya misene kitaabka quduuska ah ayad saddex iyo tobanaad ee cutubka kow iyo tobanaad ee roma ayaan ka bilaabaynaa ilaa aayadda labaatan iyo afraad inkastoon aayadaha dhan wakhtiga daraaddiis aan u akhrin doonin aayad saddex iyo tobnaad waxaa qoran sidatan laakiin waxaan la hadlayaa kuwiina oo ka mid ah dadka aan yahuudda ahayn haddaba anigoo ah rasuulkii dadka aan yahuudda ahayn howshayda waa darajeeya dhegaystayaal meeshan waxaan arkaynaa bawlos inuu ku hadlayo afka oo maaragtii uu garab siinaya dadka aan yuhuudda ahayn waayo hadduu ilaah noqon lahay keliya dadka u oomay oo dhan inuu kala sooco dadna uu noqdo ilaahooda dad kalena u aqoonsaneen maba dhici karto laakiin waxaasoo dhan waa waxay bini'aadanka dhiseen oy ayaga la hagaagsadeen waayo waxaan ognahay ilaah inuu adduunka dhan uu uumay oo wax kastana bini'aadanku macal xayawaanka ilaa geedaha iyo abuurka oo dhan ay asaga ka hooseeyaan asagana ma kala soocanayo dadkiisa inuu qaarna qaato qaarna maaragtaa ay duurka lagu tuuro sidaa casharkii kan ka horreeyey casharo kan ka horreeyay aan u agaranay in dadka qaar ay isweydiiyeen dee haddiin dhibaatooyinka waxaan o dhan ku jirno ilaah miyuu na xooray waa maya waayo ilaah sabab wanaagsan uu noo uuntay namana xooraayo laakiin wuun dhaqaalaynaya si aan saas oo kaleeto kuwa aan yahuudda eena ilaah wuu jecel yahay sidaa daraaddeed waxaanu arki karnaa in adduunkao dhan ilaah maaragta uu badbaadinayo oona ku hoos nool lahay aayadda afar iyo tobanaad si aan uga xinaasiyo kuwa aan isku jirka nahay oo aan qaarkood dunidu qalbigoodii maxay noqon doontaa soo noolaadka kuwii dhintay mooyaane aayad siddeed iyo tobanaad ha ka faanin laamaha laakiinse haddii aad faantid bal ogow inaadan ahayn kan xidhidhka sida laakiinse xidhidhka adigu ku sida dhegaystayaal ma ahan inaan faanno waayo annagoo dhan waxaan nahay laamanka ciise masiixna waxaa waaya xididka kulligayna ciise masiix ayaan ka soo farcannay aana na dhaqaalaynaya oona ku wada nool nahay waayo markuu adduunku imaanayay asaga waxaa loo keenay adduunkao dhan in mid kasta oo asaga aaminaa uun dhiman laakiin uu helo nolosha badbaadada marka qof kasta oo faana waa inuu ku faanaa ciise masiix kaasoo ah badbaadada laakiin ma ahan wax ku saabsan adduunkan misna bini'aadamnimada wakhtiga dambe waxaan arkayna wax ku saabsan ilaah qasdiskiisu wuxuu yahay inuu dhammaan u naxariisto
dhegeystayaasheena qiimaha iyo qadarinta lahow maanta waxaa intaa inooga eg barnaamijyadeennii aynu hawada idiin soo marin jirnay wakhtiyadan oo kale halka aad inagala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee w r adventist world radio codka rajada ee loogu talagalay dadka oo dhan haddii aad haysaan wax tala ama tusaale ah oo ku saabsan barnaamijyada aan halkan kasoo baahino fadlan noo soo qora oo nala soo socodsiiya cinwaanka iyaguna waxa weeye codka rajada sanduuqa boosta afar laba laba todoba lix nairobi kenya mar labaad cinwaanka iyagu waxa weeye codka rajada sanduuqa boosta afar laba laba todoba lix nairobi kenya barnaamijkani waxaa isku soo dubariday faarax waxaana idiin soo jeedinayay ismahaan xagga farsamadana waxaa inoo haysay missinyamongo intaynu mar kale hawada dib ugu kulmayno waxaynu idin leenahay rabbigu ha idinla jiro